genaraal catosh maalinta labiyo tobanka bisha afraad waa munaasabad sanad guurada wakhtigii la aasaasay ciidanka waddanka soomaaliya xusuustaada maxay ka dhigan tahay taariikh ahaanna aad ka xusataa maalinka iyada
bismillaahi raxmaan raxiim marka u horeysa ummadda soomaaliyeed markasii joogtaan salaamaya gaar ahaan waxaan salaamaya dadka ku nool dalka australia ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waa maalintii la aas-aasay laba iyo tobankii abriil kun sagaal boqol lixdankii oo loo markaa la aas-aasay anigu aan ciidanka ka mid ahayn laakiin waxaan ka mid ahaa xerada xalame ayaa anoo arday aan digrin aabahey baa wuxuu ka ahaa macalimiintii wax ka bari jirtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii la aas-aasay lixdankii intii ka horreysay waxaa jiri jiray ciidankaoo dhan boliis buu ahaa lixdankii waa la aas-aasay wuxuu ahaa ciidanka ugu horreeyey oo la qoro oo la layidhaha caliboogay marka waxay ahayd maalin yani hornimadii markii la qaatay ciidanka aas-aaskiisii waa maalin aada xusuus weyn ula weye
genaraal soomaaliya waktigii tan iyo xorriyaddii laga soo bilaabo kadib wakhtiyadii ku xigay waxay awood u yeelatay inay samayso ciidan xoog leh oo laga yaqaano cududdiisa gudaha afrika suurtagalla u ahayd in waxyaabo badan ay awood u yeeshaan maanta markaas barbar dhigto xaaladda soomaaliya ay ku nooshahay iyo wakhtiga soomaaliya ay soo martay sideed u cabiri kartaa duruufaha lagu jiro wallaahi wixii ilaahay keeno waa gooni maqaadir baa ciidanka iyo soomaaliya o dhan ku dhacday ciidanka soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa ciidan africa o dhan laga ogsoon yahay bilaawigiisii markaan gadaal u noqdo kun sagaal boqol kontonkii markii talyaaniga u yimid ciidamadii uu qortay militarigii iyo iyo boliiskii markii ay maaragtay la qoray waxaa la go-aansaday soomaaliya markay xornimada qaadanaysa inaan ciidanba uusan la-aanin oo boliis yar loo sameeya ayay ayaa markii xornimada la qaadanaya saasaa lagu talagalay talyaaniga saasuu ku talagalay waa la baabi'iyey boliis keliya naloo reebay oo ahaa boliiskoo laba nooc ahaa boliiska saldhigyada joogo oo layidhaha bolicio territoriale iyo bolicio mobila qole layidhaha territoriale waa qoladaha saldhigyada joogo bolicio mobilana waxay ahayd sida daraawiishta wixii ka dhaca xuduudyada qoladaasaa kaabisaday ciidan yar oo intaasoo kale ah ayuu talyaaniga nooga tegay saraakiishii ku maqnayd markaas odayaashii ku maqnaa waxbarashada oo militariga wax usoo bartay markay soo noqdeen ay soomaaliya yimaadeen booliiska lagu wareejiyey markii lixdankii la gaarana ayagii booliiska lagu wareejiyey waa laga soo celiyey militarigaa loo dhiibay militarigay ka qeyb galeen lixdankaa ciidankii ugu horreysay la qoray kun sagaal boqol lixdankii taliyadii ugu horreeyey oo la taliyo u noqday wuxuu ahaa allah u naxariistay genaraal daa-uud taliyaha ku xigay abaanduulahana wuxuu ahaa maxamed siyaad barre waxaa kaloo jiray nin kaloo corneel ah oo la yidhaaho maxamed caynaanshe alla raxmu waa dhinteen waxoo dhan saddexdaas nina aan militariga u weyneyd oo mataqaanaa aas aaskii dadkii ka bilaabay ka mid ahaa madaxdii ugu shaqeeyay gartay genaraal xaaladda waddanka hadda uu marayo markaad fiiriso meelaha ugu badan ee dhaawac uu ka gaaray waa dhanka ciidanka oo hadda ay muuqato maxaad ku qiimeyn kartaa rajada laga qabo in ciidan awood leh oo kii hore u jiray u dhigmaa in soomaaliya ay heli karto
haddii wax kasta oo laga shaqeeyo iyo istraatiijiyada loo sameeyo iyo goolka la rabo waa la gaari karaa markii ilaahay ku darsamo shaqay u baahan tahay wax weyn ma aha haddii loo soo jeesto soomaaliya ciidankii waa burburay bastoolad ilaa taangi shacabka gacantoodu galay waa la burburiyey maanta wuu soo kabanayaa ciidanka habbaa loo qori jiray meelo loo maraa jiri jiray haddii sidii loo maro qabiilka laga ilaaliyo oo sidii hore loo dhiso waa la dhisi karaa waana gaari karaa laakiin inta layska daba wareegaya qabyaaladu ay jirto xoogaa waa adkaanaysaa ma sidii hore inuu kusoo noqdo ugu dambeynta saraakiishii hore ee khibrada lahayd jenaraalla ha noqdaan iyo intii darajooyinka hooseyaba oo adiguba aad ka mid tahay badankood ama dad fara badan oo badanoo waxaa jira dibadaha ku maqan oo adiguba aad ka mid tahay ma jirtaa cidina la soo xidhiidho oo khibradiinna iyo baahi baahi inay jirto sheegto oo saa daraaddeed waddanku inuu inii baahan yahay caddayso oo saa daraaddeed idinkuna aad wax ku biirisaan beddelkii bannaanka aad iska joogi lahaydeen oo aad khibradiinna iyo la maqnaan lahaydeen
waxa weeye waa jirtaa in khibraddii bannaanka lala joogo dadku waxay u bateen wax dhintay iyo wax bannaanka joogay u badan yihiin qaar gudaha ku jiraa jiro marka weli dad loo yeeray baa jiray janana ahaa oo tegey waagii sheekh shariif aniguna sideeda meesha waa joogay wasiir ku-xigeenka gaashaan dhigaa noqday waa jireen saraakiil waagaas la qorsheeyey in lasoo celiyo oo lasu yimaado waa marka lagu magacaabayo taliyaha xoogga ninka layidhaaho generaal indaqarsho waa la waday ka bacdi meesha markuu asagii ka baxay way socotaa shaqada ma istaagin laakiin weli sidii la rabay maaha laakiin waa socotaa waa la wadaa waa aragtadbo waa laga shaqaynaya laakiin weli ma isku yara toosno kaasi wuxuu ahaa jenaraal catoosh oo aanu khadka telefoonka kaga wareysanaynay munaasabadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo haatan toddobaadkan aynu ku jirno ahayd labiyo tobanka bisha abriil aad iyo aad umahadsan tahay jenaraal catoosh sidoo kale waa mahadsantahay